iyadoo maasanta dalmar xaqiiqdii xaqiiqo jartugu may larahay waa laku hindhi gobsado karo mase la in karo karo mase may larahay sabalkalan soo iyo karo mae horta may larahay dawlad hoobada dheegta may larahay waa iniya ciidan lahaata ciidan lahaashadan wali intaha ku jira ciidanka ini usa gacan may larahay mas-uuliyad usa xijaro wari dareemana ini jaraan may leehay dayacaad mas-uuliyadeed inay jirto dareemana ka baarlamaanhaan sababta ee walalan adeegow may leehay bulshawu walalan adeegow shacabu walalan adeegow masaakiwo walalan adeegow may leehay dadkii dalkan ka abtirsadaayay may leehay ciidanka koonfur galbeed haadoy ama kan federaalka haadoy milatariga ama booliiska nooc buu siiyey ciidamada qalabka sida noocyo noocyada shal duwan dadkiyo waa weli anqiyiina may leehay ilaal anqiyin waayo dhaxanta an roogano hubtan weli shacabkaas iyo weli banaanka an kasuniyiina dijo andeediyaayaan iniyo amaansha sugan laakiin weli aragaase arintiyahayti ini daba daba lang akri may lehay alaf meel isu ka dhamaaday xaraf mase sadar meel isu ka dhamaaday laha akri hanga an dhakanta weli isku badadeena may lehay askari mac wixwadada shaata tuuta ee koranka jara weli aragaase askari tuuta hoos ku lebesan korna dhagshicib ku lebesan ciid shacabka walilanka talagalay hooba ama booliisteeda ama milatarideeda ama ciidan magaajaunasa dheeg migan basado yaa yalanka talagalay oo uuse ka rooro ka faraxo ere ciidankii ka oo mayleerahay mas-uulka ku ahaayay ilaahay mas-uul dadku ee ammaankii ka sugaayay ad iska hadlaaya yaa kanay inu isa ere marka wali maro hayne hata ini meeli ciidan laka eeg sar alla sarka shibe reediyo lesurmool erhaan ay faafirisho walaay hadda min haka dheernay marka wali lanaa ana oo shaksiyan xasan dalaag han xildhibaan xasan dalaag han hadalhaw haddana ka hadalhaw afka baarlamaanka may larahay koonfur galbeed soomaaliya wali lanaa askariga ciidanka eh oo hubka weeda hubka mayhanka dhiibna in us masaakiinta ka gumaada weli aragaase dhacdooyinka ankayaabka badan ada aragaase baabura saaranta ciidan e iyo baaburka galanta anteege hooba galanta anteego usa sur era wali laku yaabe lankan shacabka oo baaburka wedan usa era ama baaburka buuha ama usa dheegi waayo baalgaada dug habada lakaride habada ma eh in rooji ma eh habada roojina ma guraasa dareerna ma guraasa xabad wala dilaasa sababta lan ridaw ini ama wa laka difaaco mayla cadow hakii dareer laka laka dili iyo lanka talagalay maayo ini shacab laka roojina inka talagalna wali af dheer i afgaaban kalenaa od dheer i afodgaabanba kalenaa ciidamada qalabka sida koonfur galbeed ama aan federaalka ama deen meel alla meelni maamulka koonfur galbeed ku arimyaayo roogan shacabka naxariisa sinku mudayin gargaara sinku mudayin an dhamaryowa sinku mudayin tusaale ahaan hooba ada taraafika eto jidka ada suranta wala ada weydiyaasa sharcow baaburka hooba hakii dareer wali lataa farambi haysata farambigaasa weeriyaasa hooba usakiin suruma walwal meel adiina walkiinka dhamaana usuuna maskantiska degaasa adiina dembaha kiinku deerana bayaale walaalow surun sharcigaasi sharcigaasa koonfade mahaysada walaalo wali suubiyaase meel hebelaa lanka talagaliseew sharcigaasa ha ku helaase askariya baa la surun raasiyaasa roor mece oro muwedada ashiika muwedada zuug muwedada habadmaa keedidahay wala kala la yaab laho ciidanka lanku diga la falaayo shaksiyanka baarlamaanha anku digaan wali wali kumidayiina dashiika baawure aragaasa afar qofood iyo afar qofood siyeed qofood oo istaatee saaran daroo walaawada kalayaag ishay oo shirka hore ee ka gaara dashiikag wali in wareegday mar waxaad guri dhasi hirin aaga an wareegdaas war warigaas ada wareegiyaasa wali macnajeeda sheega wareegidi bani aadam ata xusulka mase garabka mase farta mase suulka wali keerki beeri toddobaatan qofood horta iga dhamatay weriga ada wareegidi may turjume may turjume werigu isgeed werigaas wali dhanka talagalay ini usu hirinaada adina dabadiiska dheganaato ama furnaada laakiin ada dabadiiska dheganaato ada annagata tiirki reebay warigaas wali wareegida kore amantisa dagaalka jar wareeg iyo hayde wali aragti miya ciidamada meelaha ethoobiyaanka usluub wareegyaa aragti war ciidamadaas nabad sugadu adiga kiin gurmade adiga kiin kooyen kaagwalerahay ammaankaas ubaane ka eren xataa hooda qalad ku iyo habadaas dhiida lanka dhamadaa usame-e dhameerka dhamadaa usamane saada dhamadaas usamane farta dhamaas usamane adig walbama danlanku banaanka kiinka kooyaha kiin gurmadi calaamad kasta usa suubiya suubiyaanta hoobaa dheerta walaalogaa dhamaayo hayta haani ala inaad naxariisatay lafadaaya dhamaayo hayta sarta inaad ilaalido isagu ku ilaada lafadaaya iibiyo hayta walilana halku dhaafay handibaada iyo hanjibaada shacabka lakahay halku dhaafaya lena mudane xildhibaan may ete mas-uuliyadda baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ku saaran dhinaca ammaanka eedaan maasanta baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya weli guddi amniyaley arantiyeena mar hore injeyni dhibaatooyin alla dhibaatooyinka ammaanka kasaabsan oo una aragni mar hore hordhagni iyona ribooriha kusugu bii doonaan naftahooda lagabo kalfadhiga baarlamaanka furmoone laamo amniga ee ka shuqul leh ammaanka iyo ciidamada ka shuqul leh wali lanku weeri doona naftahooda lagabo baarlamaanka lanku weeri doono waana wan la xisaabtamo doono hoob ilaahay isla xisaabtankaas hoobuna agnagana dhibaatooyinka ee ku kooya dhiniga ammaanka mayar weliba jare askar badan oo dadili oo ilaahay hata isku ku jaraan xabsiyada maana la berjoona xukumayin laakiin lanka fulin markun ammaankiiba hooba saas ayaa edkii baarlamaankana isin matalaasaan shacabkuna dhibaatadunka dareerta si lan yaraayo markun may haada fadhi tallaabada baarlamaanku sagaadaa ilaa fulin ma e
arintiya ku wada hadalnay maylarahay mas-uuliyiinta ammaanka mase ciidamada madaxdan eena kula hadalnay guddiga maylarahay ammaanka amniga ee baarlamaanka koonfur galbeedna kula hadalnay xaqiiqadii runtaawo maamul goboleedyada man leh awood man leh ini yoo dilfuliyaan madila ku reeba ini maxkamada federaalka ciidamada iyee habato inta kooyta xukunadaas dilka iniyee fuliyaas iyo xaqan leh laakiin maylarahay maxakamadihii aan kasa saareeyey oo dilkiya fulii faday awoodo maylarahay dawladda federaalka haysada intii ku furmaayaan wali awoodan leh maylarahay ini federaalka iyo fuliido awoodan leh dana madaxweynaha qaranka ya saxiixee dilka usuge ya ya amarkiila ka dile hornandhiyadii ni maylarahay maxkamadda federaalka inta koyta inta dili laka fuliye niman shabaab ee la qabadii inta laka dili adina aragti goobroogna hayta markhaati ma doontu arintiya wali fuliyaayana maylara federaalka fuliye ilaa laku furaw maxkamadii awoodo an la hayta iniyo dilkiya fulida laku furaw ya ya ya saasa an xayranta laakiin riboodada iyo maylarahay kiisaska saasoo kale oo la xukumi weli wali isku leh maylarahay federaalka nikoyan dilkiya oo fuliyaan ya ya ya leh laakiin waa la xukumi oo maylarahay federaalka inaha ku deeri waayey unuuna maylarahay meelaninka daay oo la dhiima jaraan laakiin lanki xukumanayo xukumiyi kan kalena xukun sugu waana dilkii usijeysidina jaasintiis mara doono hoob ilaahay er waana laamo amnigi iyo maylarahay madaxda ka shuqulle ammaankana kula hadalnay waana kula hadalo doono hoob ilaahay er hooba markuu ciidankii amniga sugaayay shacabka ammaanjey iniyo damaanad gaadaan haytay xogtila wadaagaan buluku obsadaw galambuluku ku dhakadaayo habada bag bajaaj gudubti bab gaarigu hamuri lakiridaaw markuu se isleta arantun walku ku baha karo
eedaa maasanta wasiirka wasaaradda amniga kula hadalnay maylarahay arantiye guddiga ammaankana wal kula hadalay saraakiil oo maylarahay hooliye galan gacanta ka haytay mase ciidamadaas madaxada an haytan wal kula hadalay waana kula hadala doona mar lamaad guddiga ammaankana baarlamaankana isuna la hadala doona waana hormarkinka sheegay wala niis dhaafa doona ma e hooba geedkasaas dhiibi hooba baryay shalmigeera dhiibi ma in is dhaafa doono waana araga doontaan markhaatama doontu waana ha ku qeyb gala doontaan meelo may lahay su-aalo laka warsadaayo maan may lahay liska xisaab iyo laskooyi doontaan shacabka anfuran ku mid etiin khaasatan saxaafadda may lahay dadka dhiibi hooba dhiyina wali muhiimadii eetaasadi lanku gaasha amada faliimada marlamaatan ka dhiyi fadna xaqiiqdi wala ana oo hadalisa wali kumid ayin intaada aragtiy aragni ciidanka wali dhanka talagala inuus ka megan badsada shacabka wali dhanka talagala inuus ka megan badsada ciidanka ma e ma ma e iyo ku rooran taas dartiye wala ana hadalka oo sheenaya wali ayaa ciidanka wali la fareeye iniyo an naxariisadaan an gargaaraan kan dhamriyaan dadka walaaloje oo yo dartiyo kuhundurahay laakiin hooba madi ana manka ka jara habadeega hatana ayla dila galbagasheen war madbacda halabisato tuutaga araga koo roorahaayo waraabagadoomi iidii maylahaayo adi ciidan in eh shacabaa ahaa adi kamagansanaa ilaahay kusoka wal habadiita idulinimadiita imasuulidoradiita ku nabadgaloya lana ciidanka wala in sheegane ini an dhamriyaan walaalojo qab ka badan lagu dhaafo naxariis darada lala dhagma lagu dhaafo walanko ada koodeegta walaalow surun koodeegta inaada habad kiridda mas-uuli daro waan walkii kala xisaabtame hooba jeeka lakiin dhaafi bara may kiin dhaafo doona hooba bara lakiin dhaafo barada may kiin dhaafo doona hooba made hore guri jarteen wallaahi habadakii dhawe tola ka taana taanay doona wallaahi tolma taana taanay madaga an injege mudan xildhibaan hatumay ba dareere dagaal beeleedyo ku dareera jarjare beledkun baydhaw oo dad olag e ishaysadaan oo jiraange oo dhaliyo iyo weliba iyo ehel eh markun arrintaas adoo ku faa'iidaysadaas fursadan may baaqi an dare lahayti eedan maadsanta dalmar wali lahaa walaalayaalow may lahaay galan i may lahay gadijewa ena mashal buhanan walaal i weelada ena abti eysanga ena mashal buhanan warhob waxa ku gaad tusaalaha aan kadhow ha fiirinen sagaalamkii iyo burburkii soomaaliya ha bilaawday ilaa hata habad iski ridaani soomaali guud sanmadinu wada hadalna dhul miilikiyaali ku darahay miil kale wadan kale seedaa ma jera war ilaahay ku obsadaaha soohan kasta meelitiye ka taala habad kasta ad ridda ama walaalkawaa ka dhamada ama walaalaa ka dhamadaas mase adeerkaa ka dhamada mase habareertaa ka dhamadaas laakin dhulki meelitis la yaala dhulki sagaalanka una habad hakabalawde inti intuku bahay ingiriiska maseen isu habad ku roorow walaalayaalow ummadka habadaha ku roojiyey wal hadalna ka helaw habadnay ka sheenow wal hadalna ka waaye habadma ka kooyeyan walaalow ini ada walaalka dila geesinimo mae walaalka ini ada dila barakiciida beerkis gubta degtay gubta xoola iyo dilla geesnama mece midilnama mece dadnama mece qabiilna maku raayi dhadheer qabiil maku raayi dhadheer lanna lang dhulki isa ka dhaladi maku guuriyo kora beengu hooba run eta ama ku guuriyo korta leeta on walaalka xabad adakaridi ama inta kudakuda korta le sagaalanka idartanga zuuga shilkay lan dhul inti guuri faransiiska kabeema aragti maku baxadooda lan kasta meelisa degan aade dhulka noobadiyi noobadiyi noobadiyi kunmarani lama jibaarimen saddex jibaarime bal tusaalahaan ilaahay ku absada majiro goboonkan baydhow ku kanaan hadi una ilaa shabeellaha hoose moodana dhulko xoolan hataa aan ka noolayna geedi ka bahay simado baaliya marahayo qof daaga la waaysiye gaal daaga la waaysiye langumido dhuhulnay kusuumsada la waaysiye ay degohayo may in iska dhamaytan beerto isooyinka in iska dhamaytan walilahaa ilaahay ku obsada waan toowa walaalka dhiigay geesinamo magalaayo ummadka xabadda halku dhaafaya laha weliba faday inaan kuweydiye su-aal eh oo baarlamaankii koonfur galbeed wali kaalay ini waktigii oo fasaxgii isaha dhamaadi amele kuwadi ini isfurmo kitmaanadan sidanka dhaqsi bal kitmaanadan hatafwadahan ihaayo furme hooba ilaahay ara waana xilligii laga talagalay insha allah ma dhaafo doono hooba ilaahay ara maylaraayi sababa jara iyo imkaaniyaad oo maylaraayi guddoonka baarlamaanka usa ka mashquulsinye jara laakin xilligii lanka talagalay ina furmo idanka rajaweyno waana maylaraayi walbaaqasho la eraayo mase diblada ka doono ina injaraaniga idanka rajaweyno hooba ilaahay ara weliba kuwar gabdha ini sagaal iyo labaatanka oo geega ka eedanayti uso furuma lahay kolfadhiga baarlamaanka ini reed indhiina way hadalhay arrintaas may ku jara xaqiiqdii sax waaye reedan dhiyowka madi ana lahaa wal reedan dhiyi doona male ana lahaa dastuurka wali ka orana meel raayi hooba laku fursado waaye daruufo jira dartiyo laku fursado waaye guddoonka wali xaqan leeyaa uniisa maalamo kooban masama waqti cayiman isu dibandhika waxay dig xilliga isu dibandhikaayna yani meel raa fariimoga qoraalada hana wada dheereen ini kalfadhiga dibandhiyo walnin sheegi waana sideenka dhaqsi badan insha allah sitamaanada hataa hadareero furma doono baar ilaahay baarnabaan eedi eedaan mahadsanto mudan xildhibaan adi mudan dalmar